anigu waxaan u joogay shir ka dhacay bangiga adduunka oo wasiiro qaara lagu casuumay oona looga hadlayay waxa la yidhahda siyaasad waxaa lagu yidhahdaa ilaalinta bulshada baan kulan baan ka qayb galay oo sababta xitaa wasaaraddeeda ayay ka caawiyaan bangiga adduunka barnaamij ilaalinta bulshada ah marka wadahadallo iyo inay barnaamijkii ay sii taageeraan ugana mahadceliya taageerada waxaan ka helnay hirdilo fiican ay sii wadi doonaan ayna ku qanacsan yihiin habka horta barnaamijkan waa markii ugu horreysay ee nidaamka dowladda dhexe lasoo marinayo central bank system waxa la yihahdo lacagtan ayna siinayaan oo ilaalada bulshada la siinayo dadka dadka mataqaanaa tabaalusaysan oo la doonaya inay deegaanadooda kasoo qaxin oo deegaanadooda joogaan marka lacagtaas oo dhamey lixdan iyo shan milyan oo dollar waxay kaloo noo ballan qaadeen inay sii ay taageeri doonaan annagu kolley aad baan saasaan ka dareennay barnaamijkan barnaamij cusub weeye sanadkan ayaa waxa la yidhahda social protectionku dee wad soomaaliya hore uguma jiri jirin waa ilaalinta bulshada dadka nugul oo deegaanadooda intay kasoo qaxi lahaayeen lagu taageero